saacadihii la soo dhaafay waxaa deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka ay dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato hoggaankii nabadgelyada ee tuulada lascaanood ee hoos tagta degmada shilaabo ee dhulka soomaali galbeed laguna magacaabi jiray galad ayaa lagu dilay tuuladaas mas-uulkan ayaa waxaa toogtay ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka liubolis kadib markii uu maran soo kala dhex galay labada dhinac wararka ayaa intaa ku daraya in odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ay sheegeen inaan la aasi doonin meydka ninkan ilaa ma ay ka helaan askariga dilka geystay maamulka liubolis ayaa dhankooda dhagaha ka furaystay oo aynan ka hadlin dhacdadan falkan kadib ayaa waxaa isla durbadiiba ciidamadii liubooliska ahaa guud ahaan soo faaruujiyeen fariisimooyinkii ay kaga sugnaayeen halka iyagoo ka baqaya falcelin uga timaada dadka deegaanka maadaama dhowr kol oo hore shacabku kala kulmeen weeraro gaadmo ah waxaa intaa xigay bulshadii ka go'doonsanaa dilka ninkan in ay u dib maraan goobihii ay ciidamadan soo faaruujiyeen waxayna dab qabadsiiyeen guryihii liubooliska ugu yiilay xeradaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar ay ciidamadani halkaa ku dileen wiil shacab ah si kastaba dhowr jeer ayaa meelo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamada liubooliska ee u shaqeeya xabashida iyo maamulka degmadaas ha yeeshee waxaa inta badan khasaaraha uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ku nool mandiqadaas